xildhibaanada golaha wakiilada maamulka jubbaland oo maanta kala fadhigoodii shanaad ku yeeshay kismaayo ayaa ansixiyey wax kabedel lagu sameeyey qodobo ka mid ah dastuurka maamulkaasi kala fadhiga xildhibaanada oo ay xaadireen lixdan iyo lix mudane ayaa lagu ansixiyey qodobka lixdan iyo shanaad ee dastuurka dowlad goboleedka jubbaland oo markii hore muddada xilxeynta madaxweynaha jubbaland ka dhigayay afar sano balse sanad dheeraad ah loogu daray sidaasina loogu dhigay shan sano cabdulaahi aadan bire xogayaha golaha wakiilada jubbaland ayaa ka warbixiyey wax kabedelka dastuurka qodobka koowaad guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland ayaa ayaa u xil saaray guddi ka kooban xildhibaano sharci yaqaano halwadeenno ka tirsan baarlamaanka dowladda jubbaland in ay dib u eegis ku sameeyaan dastuurka jubbaland qodobka labaad guddiga ayaa yeeshay kulamo isdabajoog ah oo muddo dheer qaatay iyagoo oo la tashanayay qeybaha kala duwan ee laamaha dowladda iyo qaar ka tirsan shacabka jubbaland guddigu qodobka saddexaad guddigu wuxuu dib-oogis dhammaystiran ku sameeyey dhammaan qodobada dastuurka jubbaland kuwaas oo isugu jiray kuwo horey baarlamaanka wax kabedel ugu sameeyey iyo kuwo hadda u baahan dib-oogis wax kabedel iyo dib u habeyn qodobka afraad guddiga ayaa dardargeliyey dib-u-eegista dastuurka jubbaland iyagoo waafajinaya mabaadi'da guud ee shareecada islaamka dastuurka federaalka iyo shuruucaha kale ee caalamiga ah qodobka shanaad guddigu wuxuu sidoo kale ka baaraan degay haykalka guud ee nidaamka federaalka iyo awood qaybsiga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuuna sidoo kale darsay nidaamka castaynta awoodaha ee heerar heerarka kala duwan ee nidaamka dowladda nidaamka dowliga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobka lixaad guddigu sidoo kale waxa uu ka baaraan degay darsayna geedi socodka wax kabeddelka iyo dib u eegista dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo ay jubbaland qayb ka tahay qodobka toddobaad guddigu waxa uu dib u eegis iyo dib u habeyn ku sameeyey qodobadii iyo farqadihii uu horay wax kabeddelka ugu sameeyey baarlamaanka labaad ee dowladda jubbaland sideediis iyo baarlamaankii koowaad siddeeddii sano ee ugu dambeysay isaga oo ku soo lifaaqay wax kabeddelka iyo dib u eegista cusub siddeed dib u eegista waxa ay sidoo kale ku soo kordhisay dastuurka qodobo iyo farqado cusub
si kastaba maamulka jubbaland ayaa muddooyinkii daba waday qorshaha wax kabeddelka dastuurka maamulkaasi